caawa saacaddu marka ay tahay wakhtiga washington sagaalka fiidnimo ilaa iyo tobanka iyo barhka fiidnimo gobolka florida ee dalkan maraykanka waxaa ka socon doonta doodii saddexaad ahna tii ugu dambeysay ee dhex marta madaxweyne barack obama iyo ninka tartanka ah kula jira ee musharaxa xisbiga jamhuuriga mitramne inkastoo doodan lagu ballamay in inteeda badan loogu soo qaado amaba lagu qaadaa dhigo arrimaha siyaasadda dibadda ee maraykanka haddana waxaa la odorosayaa in arrimo badan oo khuseeyo siyaasadda gudaha lagu gorfayn doono cabdiraxmaan yabrow oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o eeda aalaaba nooga faallooda amaba falanqeeya arrimaha la xidhiidha doorashada maraykanka ayaa warbixinta noogu diyaariyey stuudiyaha washington waxaana uu ku eegayaa waxyaabaha mudnaanta badan ee isha lagu hayo ee doodan caawa lagu faaqidi doono
iyada oo maalinta weyn ee doorashada ee madaxweyne barack obama iyo mitt romney ay bur iyo biyo u kala bixi doonaan ay shan iyo toban maalmood oo keliya ka harsan tahay ayaa doorashadani ay imaanaysaa wakhti labada musharax waxaa keliya ee natiijada doorashada ay ka og yihiin ay tahay in midkoodna uu badan doono kan kalena maalmaha doorashada ka dambaysa uu ciil iyo caro darteed uu ku qarwi doono sidee layga badshay maxayse ku dhacday dooda caawa la qabanayo oo hannaanka loo qabanaya ay la mid tahay tii ay galeen madaxweyne ku-xigeennada waxa ay u dhacaysaa iyada oo labada musharax laba kursi oo is-ag yaalla ay ku fadhiisan doonaan halka uu wariyaha rogcadaaga ee telefishinka c b s bob shefer oo su-aalaha u qaybinayana uu ka soo horjeysan doono waxaa doorashadani ay imaanaysaa oo kale iyada oo baritanka sanadkan ee madaxweynenimada maraykanka uu taariikhda ku geli doono inuu noqdo kan ugu qaalisan ee soo mara madaxweynenimada maraykanka iyada oo ilaa imika lacag hor u dhaaftay toddoba boqol oo milyan oo dollar ay labada xisbi ku kharash gareeyeen iidhahyo lacagtaasna boqolkiiba siddeetan ay ku baxday dacaayado iyo wax iska sheeg midba kan kale uu ku durayo waxaa kaloo doorashadani ay imaanaysaa wakhtii weli mutadawiciin kala taageero obama iyo ramni ay maalin walba wacaan kumanaan telefoon islamarkaana ay booqdaan oo ay garaacaan boqolaal albaab iyada oo koox kasta ay isku dayayso in codbixiyaasha ay u soo dudo ama u soo leexiso dhinaca musharaxooda waxaa caawa obama looga fadhiyaa inuu daaha ka rogo qaar ka mida waxa uu ku rajo weyn yahay ee uu qaban doono afarta sane ee soo socota oo aad mooddo inay tahay arrin uu ilaa imika ka gaabiyey dhinaca kale mitt ramney maadaama uu waxyaabo badan uu ka beddelay mowqifkiisii uu hore uga taagnaa qodobo kala duwan waxaa caawa laga dhur sugayaa bal inuu iftiinsho farqiga u dhexeeya siyaasadihiisa iyo kuwa obama maadaama iminka siyaasadihiisu ay aad dhinaca dhexe ugu soo dhowaadeen kana soo fogaanayo muxaafidnimadii uu ku baratamay markii lagu jiray doorashooyinkii israeelreebka ee primariga guud ahaanna waddanka maraykanka gobollada intooda badan waxa ay u qaybsan yihiin kuwa inta badan u codeeya dimuqraadiga sida walaayadda weyn ee californiya minnesota washington d c iyo qaar kale iyo kuwa inta badan ay xisaabsadaan xisbiga jamhuuriga oo ay ka mid yihiin gobollada texas mississippi south carolina iyo qaar kale oo u badan koonfurta waddanka laakiin waxaa iyaguna jira gobollo marba dhan raaca oo aan la isku hadlayn karin gobolladaasi intooda badan qofka ay u codeeyaan ayaa guusha weyn ee raacda waxaana gobolladaasi ka mid ah gobolka colorado virginia pennsylvania florida iyo gobolka ohio gaar ahaan haddaan diiradda saarno gobolka ohaayo oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan maraykankana ay joogto ayaa sanadkan waxa ay tahay mid ay si weyn iskugu haystaan labada dhinac ilaa iminka waxaa dhibco yar ku horreeya ohaayo madaxweyne barack obama xisbiga jamhuuriga ee mitt ramney iminka matelayo waxaa la abuuray sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo labiyo kontonkii boqol iyo lixdankaa sane ee xisbiga jamhuuriga uu jiray weligii ma dhicin in musharax ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo looga badiyey ohaayo uu madaxweyne dalka ka noqdo markaasi caqabadaha hor yaalla ramni oo iminka ohaayo looga horreeyo waxa ay tahay waa marka hore inuu ohaayo ku badiyo oo uu obaamo soo gaadho haddii taasi ay u suurtoobi weyso waxaa keliya ee ramni uu madaxweyne ku noqon karaa inuu taariikh cusub dhigo oo uu noqdo madaxweynihii ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga ee ugu horreeyey ee ohaayo looga badsho ee haddana aqalka cadgala
boqol kiiba sagaal iyo konton dadka reer ohaayo oo codeynaya waxay yidhaahdeen arrimaha dibaddu aad ayay muhiim ugu yihiin noloshanaba kaasi waa jibriil cali sheekh maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state university oo sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dadweynaha reer ohio ay ka walaacsan yihiin doorashada tan
waxyaabo fara badan bay ka walwalsan yihiin oo khuseeya ayaga noloshooda iyo shaqooyinkooda waxa ay kaloo ka walwalsan yihiin arrimaha bariga dhexe sida nucleerka iiraan dagaalka suuriya xiriirka israael waxay ka walwalsan yihiin ammaankooda sida arrimaha argagixisada oo weliba dhowaan la dilay safiirkii libiya oo fadhiyay dalka maraykanka waxay ka walwalsan yihiin qalabaasaha dhaqaaleha yurub waxay ka walwalsan yihiin xiriirka maraykanka kulaleeyaha dalalka dibadda haddaba maadaama oo mitt romney khibrad la taaban karo uusan ku lahayn siyaasadda arrimaha dibadda maxay tahay istraatiijiyada uu caawa la soo shir tegi doono su-aashaasi waxa aan weydiiyey maxamuud nuur wardheere oo mar la shaqayn jiray senator nor colman oo minnesota senator ka ahaan jiray iminkana waa senator colmane la taliya u ah mitt romney dooda waxaa la yidhi waxay ku saabsanaan doontaa isniinta foreign policy xoogeeda laakiin maadaama arrimaha dibadda uusan ninkan xoog badan iyo guulo badan ka sheegan karin iyo khibrad badan waxa uu marwal soo gelin doonaa dhagaysto inaad maqasho saddex iyo labaatan milyan oo maraykan ah ayaa shaqa la-aan ah taas buu kusoo celcelin doonaa waxaad kaloo maqli doontaa xisbiga jamhuuriga istraatiiji ahaan waxay rabaan arrinta libiya fadeexada ka dhacday dilkii safiirka iyo saddexda qof oo kale inay u muujiyaan in obama uu daciif yahay haddaba iyada oo musharax kasta uu hawsha uu soo qabtay la yaqaano oo ay qoran yihiin maxay yihiin gaar ahaan mitt romney waxa uu ballan qaadayo ee uu doonayo in lagu tixgeliyo sanadkan waa kan mar kale jibriil sheekh cali maxamed dhab ahaantii labada musharax ee tartamaysa madaxweyne obama sida uu u shaqeeyey iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda waa mid qeexan oo la yaqaano mitt romney oo ah ninka la tartamaya weli lama oga waxa uu qaban doono waa un ballanqaad waxa laga hayo waxyaabuhu ballan qaaday waxaa kamid ah dalka shiinaha waxaan ku qaadayaa cunaqabateyn inay yihiin dad maasuqa lacagaha oo lacagtooda raqiisiya si ay dadka maraykanka uga faa'iidaystaan dalka ruushku waa cadowga ugu weyn oo maraykanku leeyahay buu yidhi
markii aad taageerayaasha labada dhinac weydiiso cidda dooda caawa ku guulaysan doonta waxa aad helaysaa jawaabo aada u kala fog dimuqraadiyiintu kalsooni aan shaki lahayn ayay kula soo boodayaan in obama uu badinayo laakiin jamhuuriga iyay u arkaan inuu badin doono doorashada tan waa kan maxamuud nuur oo ka tirsan soomaalida tirada yar ee taageerta xisbiga jamhuuriga
doodan waxay u badan tahay inuu obama badin doono laakiin ma noqon doonto tii maaragtaa guusha doorashada lagu kala lagu kala heli lahaa dooda waxaa laga yaabaa inay dad yar energygooda kiciso laakiin dooda ma aha tii go-aanka doorashada dadka ku khasbi lahayd guud ahaan waxaa looga fadhiyaa dooda caawa inay soo koobto cilaaqaadka maraykanku la leeyahay adduunka intiisa kale gaar ahaan waxaa la hubaa in sida saaxiibadayba ay xuseen aad loogu fogaan doono dilkii safiirkii maraykanka ee lagu dilay bengazi dalka libiya xaaladda murugsan ee ka tirsan syriya isku horimaadida iiraan iyo israa'iil dilkii bin laaden iyo qaar kale oo badan mitt romney waxaa qodob liita ku noqon doona in la taliyaashiisa arrimaha dibaddu ay haatan intooda badan yihiin muxaafidiin siyaasadoodu ay aad dhinaca midig ugu fog tahay oo ka tirsanaan jiray maamulkii madaxweyne bushkii obaamo ka horreeyey oo toddobaadkii hore mitt romney uu isku dayay inuu aad iskaga fogeeyo obama dhankiisa waxaa dhib badan uga imaan doonaa haddii uusan sharaxaad lagu qanco ka bixin sidii ay ku dhacday safiirkii maraykanka ee lagu dilay bengazi iyo sida uu afghanistan uga soo saari doono ciidanka maraykanka ee halkaasi jooga waxaa dadweynaha maraykanku ay mar kale caawa shaashadaha telefishinada hor fadhiisan doonaan iyaga oo dhowraya inay maqlaan wax ka duwan wixii dhagahooda daashaday intii ay socdeen ololayaasha doorashada madaxweynenimada maraykanka oo ka mid ah kuwa ugu dhaadheer ee caalamka hormaray ka jira si kastaba ha ahaatee haddii obama iyo ramni midkoodna uusan feed lala yaabo uu kan kale kursiga uga tuurin waxaa doodu ay caawa mar kale dhammaan doontaa oo reer maraykanna ay seexan doonaan iyagoo weli aan ogeyn ninka guushu ay raaci doonto lixda novembar aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan yabrow madaxa laanta af soomaaliga ee v o eda oo warbixintaasi dhinacyada badan taabanaysay ay ku lafagurayay dooda caawa ka dhici doonta gobolka florida ee ay markii ugu dambeysay islamarkaana doodii saddexaad ay ku kulmi doonaan madaxweynaha maraykanka barack obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga mitt romney